munaasabad iyo ka qalin jibiyeen arday baratay kuliyadda saxaafadda islamarkaasna walku baradeen jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo weliba laka goboday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waliba munaasabada ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda waalidiin macalimiin iyo weliba marti sharaf kala nageeye khaliif axmed madaxa kuliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda iyo wariyaalka ku qalin jibiyeen kala dardaarimay inay sii wadaan walbarashadayo sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celinno macalimiintii xilliga koorsooyinka la dhiganay runtii waxay ahayd xilli aada u dhib badan bay runtii ahayd xilli gelin dambe ah incentifiska lagu bixiya aanay runtii wax buuran oo qof hunguri gelin kara aanay ahayn curriculumka laftiisu aanu fadhiyin oo maxaa la yidhahdaa fluctuation badani uu ku jiro macalimiintii runtii dadaalkaas badan bixiyey ee maanta ardaydan inay qalin jebiyaan maaragtay dadaalkooda usoo horeyna runtii waa jecelahay inaan inaan inaan u mahad cel ismaaciil yuusuf cusmaan agaasimaha tacliinta sare walbarashada ayaa sheegay in wariyaalka kaalin ku qaado koraankareedandhisowka dalka cabdilawada wariye ee halkaan noo jooga oo maaragtay barnaamijka danoo tabinaya waa wariyaal lagu yaqaano saxaafadda aan naqaano marka hadday dadkii la yaqaanay jaamacadda ummadda soomaaliya ka baxeen oo magacii wataan qaarkiina aad ka mid tihiin wariyaasha ka shaqeeya janaalada kale marka waxaa la rabaa in laga dareemo isbedel xagga saxaafadda ah saxaafadda caalamiga ah aan la mid noqonno maxaa yeelay dalka marka la dhisaayo saxaafadaha dalkooda waxun kama sheegaan dhinaga kalehana ku mid a waryaalka qalanjibeenya ku hadleen dareensho waxay aan baranayna runtii wax sahlan ma ahayn lix iyo toban koorso ama lix iyo toban maado ayaan qaadanay inta aan dibloomahan samaynayna maado kasta meel gaara ayay ka warramaysa haddii ay tahay saxaafaddii daabacaadda haddii ay tahay saxaafaddii baarista haddii ay tahay saxaafaddii bodkastiga la xiriirtay telefishinka iyo raadiyaha loo adeegsanayay marka aqoon badanaan qaadannay maanta way ka duwan tahay maalmihii hore maanta waxay tahay maalin gaar ah maanta waxaan ka miro dhaliyey hadafkayga eryooyinkaygii ka mid ahaa inaan barto saxaafadda ama mass communication and journalism mana cabiri kara dareenkayga waa ka duwan yahay maalmaha kale dareenkayga waxaana ka guulgaaray ahdaafta aan lahaa mid ka mid ah